Sheekh Maxamuud oo Cabdulle Cariif iyo Sheekh Abuukar Xasan Maalin ayaa ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed inay ka qayb qaataan dhamaystirka masjidka Daarul Iimaan ee magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Culimada ayaa ka sheekeeyay muhiimadda ay leedahay in masaajida oo ka mid a guryaha Alle cidda ka qayb qaadata dhismihiisa muhiimadda uu u leeyahay.
qaybna waxaan rabnaa haddii qaybta labaad hoose ay buuxsanto in salaada lagu dukado qaybna waxaan rabnaa dadka dalabatul cilmiga ah in maaragta cilmiga lagu baro marka ilaa saddexdaas mashruuc ayaan ka rabnaa masjidkan qaybtiisa kore waxaan ugu baaqaynaa marka walaalaha muxsiniinta ah ina daawanaya kuwayna dhegaysanaya dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba ku sugan sida mashruucii hoose iyo dabaqii hoose iyo qaybtii hooseba ay sida quruxda badan uga qayb qaateen in gebagabadii iyo khatinkii iyo dowrkii labaad ayaannu hadda bilaabaynaahe in isagana ay ka qayb qaataan faa'iidooyinka ugu horeeya ama ugu waaweynay ka helayaan waxaa ka mid a maxabbatullah in ilaahayba uu ku jeclaanayo haddii beydkan ilaahay ay taageeraan sida ilaahay uu yidhi wa axsinuu ina allaha yuxibu almuxsiniin waxaa marka la rabaa in marka dhaqaalo loo helo beydka ilaahayna waa sadaqo jaariya waa waxa weligood ajirkooda uusan kaa go'aynin man banaa beytan lilaahi bana allaahu lahu beytan fi ljannati warasuul raa xadiis saxiixa qofkii guri ilaahay daraa guri ilaahaykiisaa dhisa ilaahay beyt ayuu jannada ugu dhisayaa weliba beyt khaasa oo abaalmarintii masjidkaas aad dhistay ah oon jannadaada kaloo ummaddu xataa hadday ahlu janno dad aan masjid dhisin ayaa ahlu janno naqa kara laakiin midka beyt ilaahay haddaad dhisto ilaahay oo kuu dhisaayo mid maamuus gooniya iskala weeye qaar ka mid a howlwadeennada iyo guddiga masjidka ayaa dhankooda faahfaahin ka bixiyey waxyaabaha ay u baahan yihiin in si deg deg ah loogu caawiyo si dhismaha masjidka loo sii wado akoonku soddon iyo afar toddobaatan iyo kow toddobaatan iyo labo toddobaatan iyo labo akoonku waa kaas e v c dan waxa taleefonka waxa waaye afar toddobaatan sagaashan sagaashan waaye baahan yahay lix kun oo shamiita ah iyo boqol kintaal laba boqol oo kintaal oo bir ah iyo jay ah shan iyo toban gaari oo jay ah wuxuu kaloo u baahan yahay caro badan buu u baahan yahay oo intaas ka sii badan waxyaabaha uu u baahan yahay ma dhowaa laakiin bilowga waxaan aniga hadda bilowga shan boqoloo kiish inaan dhiibo ayaan rabaa anigoo ka ka warbixinahaya wuxuu u baahan yahana aan haddana la soo koobi karin ee wax badan ay yihiin